hay-adda imc ayaa deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe ka hirgelisay ceel riig ah kaasi oo ay bulshada deegaanka baahi weyn u qabeen madasha lagu dahfurayay ceelka riigga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda imc iyo bulshada qeybaheeda kala duwan injineer cabdicasiis oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda imc ayaa ka warbixiyey ceelka riigga ah ee ay ka hirgeliyeen deegaanka biyo cadde waxaa anoo ku hadlaya magaca hay-adda international medical co imc soomaaliya waxaan ka maaragtay ceelkaas biyacadda ee hay-adda imc dayactir ku samaynaysay waxaan u dhisnay haamankii elevator tankski dararkii xoolaha biyaha ku cabbaayeen water kiosk oo hal kilomitir magaalada aan gaarsiinay qolkii motoorka motoor oo cusub oo bekin maaragtay soddon k v aan saarnay marka ceelkii alxamdulillah wuu noo dhammaaday qodowgiisi waxaan qodnay ilaa boqol lixdan iyo todoba mitir kesinka ilaa boqol lixdan iyo todoba mitir aan gaarsiinay bomka ayaan shalay gelinay waxaan ka saarnay bomka boqol iyo afar mitir biyo macaan baa ka socda ceelka ceelka biyaha awoodooda iyo tayada biyaha aaday u fiican tahay marka biyacadda bulshada reer biyacadda biyo maaragtay fiican bay helayaan insha allah hadda waxaa socdo saakii laba iyo tobankan kicinay motoorka ilaa beri laba iyo tobanka wax kacsanana afar iyo labaatan saac qaar ka mid ah bulshada deegaanka biyo cadde ayaa ka mahadceliyey ceelka riigga ah ee loo dhisay
waxaan aad ugu mahad celinaa hay-adda noo qoday biyahan oo ceel wanaagsan oo ilaahay kuma daraaday aan ku diirsanno ilaahay ha nooga dhigaan leennahay tuuladaan ceelal waa ku aali jireen markii horo laakiin ceelashu waxay ahaayeen kuwa biyohooru xoogaa ay qaraar yihiin hadda alxamdulilaahi biyo macaan helnay deegaankuna inuu iskula ray doonyo oo iskula nacfi doonyo saasaan jecelnahay ceelkan waxaa looga soo aroori doonaa meesha tuulada laydhaho bursho shiiq iyo inta u dhexayso quracmadoobi in looga soo arooraan jecelna haddii alla yidhaa si ceelka noo bajisay maaragta waana ku mahadsan yihiin injineerkii waa nala jiraa alxamdulilaahi ceelkiina waa noo baqay waana lagu guulaystay biyo macaanuuna dhalay ilaaha mahadda iskale allihii noo fududeeyaan u mahad celaynaa deegaankii aan nahay ceelkan riigga ah ee laga hirgeliyey deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wax badan ka tari doona baahidii ay u qabeen dadka deegaanka biyaha